waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com xaiijinmsaddex sano oo digrii jaamacad australia waxaa ku baxa ku dhowaad soddon iyo laba kun oo dollar dadka intooda badan hore uma bixiyaan lacagahaasi andrew norton wuxuu madax ka yahay qaybta waxbarashada sare ee mahadka graton wuxuu sheegay in laba siyaalood ardadu jaamacadaha ay ku galaan midda hore waa mid dowladdu ay ka taageerto oo ay kabto iyo mid ardadu qarashka oo dhan ay iska bixiyaan boosaska dowladdu taageerto waa kuwa ay dowladda federaalka ahu kabto lacagaha ay ku kabtana waxay u dhexeeyaan laba kun oo dollar oo digriyada sharciga iyo ganacsiga ah iyo ilaa labaatan kun oo dollar oo digriyada dhakhtarnimada ah taas macnaheedu waa in koorasku ka jaban yahay kan lacagta buuxa laga bixiyo barnaamijka daynta waxbarashada sare ayaa afar nooc u kala qaybsama kan ugu weyn dadka intooda badan isticmaalaana waa hex help kan ayay ardada muwaadiniinta australia ah dowladda lacag uga amahdaan si ay jaamacadda u dhigtaan dhammaan shahaadada hore ee jaamacadda ama undergraduate-ka waxaa loo yaqaana australia xaq ayay ardada u leeyihiin hex help waxaanse loo ogolayn dadka deganaanshaha oo keliya haysta dadka xaq u lehna sagaashan boqolkiiba way qaataan deymahaasi waana tan dadka ugu badani ay qaataan ardada ayaa bilaaba bixinta deymahaas marka ay soo gasho cadad lacageedoo dowladdu goysay wakhtigan hadda la joogo waa ku dhowaad konton iyo lix kun oo dollar dakhliga sanadkiiba qofka inuu soo galo laakiin sanad maaliyadeedka soo socda hoos ayaa loo dhigayaa oo qofku markuu gaaro konton iyo laba kun sanadkiiba waa inuu daynta bilaabo bixinteeda wixii ka horreeyey dhammaadkii juunna australiyaanka dalka dibaddiisa ka shaqeeya oo lagu leeyahay lacagaha deymaha hegska waxba may bixin jirin marba hadday ku nool yihiin oo ka shaqeeyaan dalka dibaddiisa laakiin taasi hadda ma jirto laga soo bilaabo kowdii julaay waa inay bilaabaan inay daynta dib u bixiyaan waxaana lacagta ay dalka dibaddiisa ka qaataan loo rogaa doolarka australiyaanka markaas hadday gaaraan cadadii dibubixinta waa inay daynta bilaabaan bixinteeda marka laga soo tago daynta hegska loo yaqaano waxaa kaloo jira saddex deymood oo ardada lagu caawiyo waxaa ka mida kuwaasi mid la yidhaahda fihelp waxaana loogu talagalay ardada dhigata shahaadada labaad ee postgraduate-ka loo yaqaano oo qarash buuxa ka bixiya jaamacadaha waxaana loogu talagalay in lagaga caawiyo nolosha caadiga ah daynta fii halbi waxaad ugu badnaan ama ahaan kartaa boqol kun oo dollar laakiin ardada qaadata deymaha hegska xad ma laha oo noloshooda oo dhan waxbay baran karaan caadiyan dadka deganaanshaha kule australia qarashka jaamacadda hore ayay isaga bixiyaan waxaase dhici karta in jaamacaduhu caawimaad gaara ay siiyaan ardadaasi ardada dhalinta yar ayaa sidoo kale laga caawiya noloshooda intay jaamacadda dhiganayaan lacagaha dhallinyarada ay ka qaataan cayrta waxaa loogu talagalay dadka da-doodu ka yartahay labaatan iyo afar sano waana in waalidkooda ay soo galo dakhli ka yar boqol iyo konton kun oo dollar sanadkiiba way adag tahay in magangelyo doonka iyo qaxootiga ku jooga dalka viisooyin gaaban oo ku meel gaara inay iska bixiyaan qarash jaamacadeed iyadoo dowladdu aysan taageerin tiim oo conor oo ka tirsan refugie council ayaa sheegay in jaamacadaha ay kala shaqeeyaan sidii jaamacaduhu scholarship u siin lahaayeen dadka waxay siiyaan dadka aan haysan fursada ay jaamacad ku dhigtaan waxaan ognahay in qaxooti iyo magangelyadoon badan ay doonayaan inay nolol cusub bilaabaan oo ay wax ka bartaan dalkan australia waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali